السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى وحي ديسو قد بنيسا درسي تدبات كتابك
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب في صلاة العيدين وصلاة عيد ركعتان وكبرا سبعا بأولى خمسة في الثاني هي في ال... هي في المصلى وقتها وقت الضحى بعد الصلاة اخطب بغير آذان في الفطر كل قبل الصلاة وفيهما خالف طريقك حبذا الهديان meesha wuxuu kaga hadlayaa salaatu lciideynka labada ciidood salaadooda waa ciid lfitriga iyo ciid ladxaga wa salaatu ciidin ciid salaadeed rakcataani waa laba ragcadood wakabiran takbiirso sabcan toddoba biuulaa midda hore dhexdeeda khamsatan shan takbiirso fi thaani ragcadda labaad dhexdeeda hiya iyadu salaada ciidu fi lmusallaa banaanka lagu tukada dhexdiisay ahaatay halkaasaa lagu tukada waqtuhaa waqtigeeduna waqtuduxaa barqinka waqtigiisa wey bacda asalaati duxa yani salaada duxada salaada duxada waqtigeeda wey bacda asalaati salaada gadaasheed ukhtub khudbee buu ku yidhi bigayri aadaanin aadaan la-aan fi lfitri ciidulfitriga dhexdeeda kul cun qabla asalaati salaada horteeda cun wa fiihimaa labada ciidood dhexdooda khaalif yani garamar dariiqaka dariiqaagii khilaaf xabadaa waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday alhadiyaani labada hadi labada hanuun labada dariiq ama labada hanuun ayaa yani wax weeyaan wanaagsanaaday oo nicmo lahaaday salaada ciiddu wuxuu yidhi waa laba ragcadood khilaaf kama taagnaa oo la isla ogolyahay ayib midda hore wuxuuna yidhi waxaa la takbiirsanayaa toddoba takbiirood ragcadda labaadna shan shan baa la takbiirsanaya waxaa kutusaya laga qaadanaya xadiidka caaisha fi sunani abi daawuud wuxuu yihi rasuulku sal lay slam waxay tihi rasuulku sal lay slam kana yukabiru fi lfitri waaladxaa fi lula sabca takbiiraat wa fi thaniyati hamsan nabigu sal lay slam labada ciidood ee fitriga iyo adxaga wuxuu takbiirsan jiray midda horena toddoba takbiirood todambana shan takbiirood xadiid kale uu markhaati kacayaa jira cabdullahi ibni camr ibni casagana laga wariyo alimaamu shaafici iyo axmed iyo jamaaca culimada ka mid ah sidaa ku tegay inay midda horena ay shan toddoba takbiirood tahay toddobana ay shan takbiirood tahay ayib xadiidkaasana laga qaadanaya marka takbiirat lixraamku kuma jirto takbiirat takbiirta lagu geliyo salaada kuma jirto waa toddoba kale takbiirtaas markii laga reebo toddoba kale ragcadda labaadna takbiirta salaada lagaga istaagaya sujuudaad kaga soo kacayso ama fadhigaad kaga soo istaagayso taa markii laga reebo shan kale way macana ayib kadib wuxuuna yidhi salaada xagee lagu tukadaa waxaa lagu tukanayaa musalla sidaasa ahayd nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayhi hadyigii saasuu ahaa sida uu kutusaya xadiidka bukhaari wa muslim min xadiidi abi saciid kana rasuulu lahi sal ly slam yakhruju yowma alfitri waaladxa ila almusallaa nabigu sal lay slam labada ciidood salaadooda wuxuu u bixi jiray banaanka lagu tukadae musallaha ayib alimaamu malik iyo daa'ifaha culimada ka mid a ku tagtay masaajidka inaan salaada ciidda lagu tukanaynin ee banaanka loola baxayo sidaasaana sunadii nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh allahuma in cudurdaar yimaado mooye haddii cudurdaar uu yimaado markaasi waa dhici kartaa in masaajidda lagu tukado haddii maalan xaalad roob timaado ama maalan banaan dadka qaadaba la waayo markaasi masaajidda in lagu tukado way noqon laakiin inta musalle iyo bannaan la helayo waa in bannaanka loo baxo sidaasaa hadyigii iyo sunnadii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waktiga la tukanayo wuxuuna yidhi waa waktiga salaada duxada duxa waxaa laga wadaa waa salaaddii barqinka la tukan jiray sunnada ahayd waktigeeda oo goormay ka bilaabataa salaadaas waxay ka bilaabataa qoraxdu markay intay soo baxdo wax yar kor usoo kacdo qadar waxoogaa kor uga soo go-do yani waxa way meeshay ka soo baxday waktigaasay ka bilaabanaysa ilaa laga gaadho zawaalka laga gaadho intaan zawaalka la gaadhin intaasaa la tukan karaa wuxuuna leeyahay marka waktigii salaada duxada la tukan karay unbaa tanna la tukan saas way macana waktigaasoo dhan baa wakti u ah waxaa laga qaadanayaa xadiidka cabdullahi ibni busrin annahu kharaja maca annaasi yowma ciidi fitrin aw adxaa dadka ayuu raacay oo la baxay saxaabigaas maalin ay ciidu fitri jirto ama ciidul adxa ay jirto fa ankara ibtaa'a alimaam imaamkii baa dib dhacay waxoogaa markaasuu inkiray dibdhaca imaamka waxoogaa salaaddii buu yaro daahiyey markaasaa wuxuu yidhi in kunnaa qad faraqnaa saacatana haadihi waxaanu ahayn kuwa dhammeeya salaada oo kaba baxaba waktigan waktigii nabiga sal lay slam hadda oo kale waa ka bixi jir nabigu wadalika kaasina xiina tasbiixi salaada duxada waktigeedii wey wadalika xiina tasbiix tasbiix waxaa laga wadaa bimacnaa salaatu duxa iyadaa loo yaqaana tasbiix bimacnaa waktigii la sunaysan jiro salaada duxada la tukan jiray markaa wey markuu saxaabigu leeyahay waktigan oo kale waan ka bixi jirnay salaada yani ciida xadiidkaasi waa xadis saxiix abu daawud iyo keyrkii waa soo saaray layskumana khilaafsana buu leeyahay mualifku ayib salaada gadaasheeda marka salaada labada ragcadood la tukado imaamku dadka waa inuu ukhudbeeyo khudbaduna waa inay salaada ka dambayso wayna salaada ka horaynin xadiidka cabdullahi bn cumar cumar baa kutusaya kana rasulu lahi sal lay slam wa abu bakrin wa cumar yusalluuna alciidayn qabla alkhutba rasuulka ilahi sal lay slam iyo abu bakr iyo cumar salaadaha ciidda waxay tukan jireen khudbada ka hor macnaa salaada horeyn jirtay khudbadana waa ka dambaysan jire buhari iyo muslim baa soo saaray ilaa nabigu sal ly sl intuu ka geeriyoodayna saasay ahayd lama hayo nabigo khudbada horumariyey waxaa lagu tiriyaa inay tahay min bidaci bani umaya bidacooyinka ay madaxdii reer bani umaya rag ka mida ay keeneen oo dib ka keeneen ayay ka mid tahay in khudbada la hormariyo markii lagu inkiray oo saxaabada qaarkood ku diideenna waxay yidhaahdeen dadkaa naga kala tegaya haddaanu aanu khudbada dib dhigno sidaas daraaddeed salaadan dadka ku gaadayna leanna madaxda ragga la nacab yahay waa ku jiray ninka madaxda marka la nacabyahay warkiisa la dhagaysan maayo marka si dadka uu waxoogaa u yara xanimo salaada ugu xanimo waa salaada ka hor inuu marka u macnaha qaab noocaas oo kale u sameeya saxaabadu marka waa ku inkireen sida abu saciid alqudri iyo keyrkiiba sidaas way macnaha marka hadda waktigan la joogo oo kaleeto marka salaadaha ciidda la tukanayo khutab baa laga hormariyaa siyaasiyiintaa imaanaya waa hadlayaan wadaadaa imaanaya kelimaad bay jeedinayaan yani waxa weya waxaasoo dhan looma baahna markii salaada la dhameeyo ninkii hadlaya ninkii khudbaynaya ninkii war siyaasiya jeedinaya hawshiisa wa hadday jirto wax laga maarmaan ah oo muhim ah oo daruuri ah waa meesha dilaya culimadu laakiin wixii hadal waa inuu salaada ka dambeeyo waa inuu salaada ka dambeeyo maana khudbadaasi in la dhageystana waxba laazim maaha nabigu sal lay slam wuxuu yidhi waanu khudbaynaynaa ninkii doonana dhegeysta ninkii doonana isaga tag bu rasulku sal lay slam saas way macana ayib salaadaasi ciiddu wax aadaana ma leh aqimaadna ma leh sidaana waxaa kutusaya xadiidka jaabir ibnu samura wuxuu yihi sallaytu maca nabiy sal lay slam alciida hayra maratin walaa maratayn bigayri aadaanin walaa iqaama nabigaan la tukaday buu ihi salaada ciida mar waxaan ahayn bal laba waxaan ahayn wax ka badan way macna mana aadaamin mana aqimin muslim baa xadiis soo saaray lana aadaami maayo lana aqima sidoo loo farfadhiyo maa salaada laysu taagay asalaatu jaamica la dhihi maayo salaatu lqiyaamna la dhihi maayo wax laga horraysiinaya ma jiro mujarad waa in imaamku istaaga salaadana loo kaco waa intaa way macnaha ayib labada masalo macnaha waxa weeyaan khudbadu inay yani ay salaada ka dambayso iyo inayna adaan iyo iqaama meeshaasi jirin labada masalaba waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba culimada badankooda ayaa qaba ayib kadib wuxuuna yidhi oo beytka saddexaad uu kaga hadlay labada ciidood ciidda ramadaanka ka dambaysa ee fitriga ah intaadan ciidda aadin oodan salaada aadin wax cun saas way maanaa wax cun oo de waa la soomanaa si maalinkaasi aadan ugu muuqanin sidii wax sooman oo kale maalmihii ka horraysa waa idlee soomanaydi si aadan ugu muuqanin wax sooman intaadan salaadadaba aadinba waxun cun weliba timir iyo waxooga timir ayaa macnaha xadiista nabiga kuso artay sal lla lay slam tan kalese ma ah tan kale iyadoo waxaa fiican ruuxu isagoo af haysto oon waxba cunin inuu intuu salaada soo tukado markuu soo noqdo markaa uu wax cuno waa midda ciidul adxada macnaha ayib arrintaana waxa iyadana ku til- yani tilmaamaya laga qaadanaya xadiidka anas ibn malik kaana nabiyu sal lay slam laa yaqdu yowma alfitri xataa yaakula tamaraat nabigu sal lay slam wuxuu ahaa midaan kallihin maalinta fitriga ciidulfitriga ilaa uu timir cuno dhowr timira ilaa uu cuno xabado timira jirka ah saddex xabo ama hal xabo saddex xabo shan xabo toddoba xabo sagaal xabo sidaas wey macanaa ayib wuxuuna ugu dambaysiiyey markaad salaado labada sala ciidda labadooda salaadoodba jidkii aad ku tagtay mooyaane jid kale kusoo noqo saas wey macana waxaa laga qaadanaya xadiidka jaabir ee bukhaari uu soo saaray kana nabiyu sal lay slam ida kharaja ila lmusalla khaalafa ariiq nebigu markuu salaada u baxo oo waxaan ujeedaa meesha salaada ciidda lagu tukanayo markuu u baxo soo tukado jidka wuu khilaafi jiro oo jidka wuu ku tegay mooyaane jid kaleu kusoo noqon jiray saana waxa wey waxay ka mid tahay sunanka ayib wa salaatu ciidin ciid salaadeed rakcataani laba ragcadood wey wakabiran takbiirso sabcan toddoba takbiirood biulaa ragcadda hore dhexdeeda hamsatan shan takbiirso fi thaani ragcadda labaad dhexdeeda hiya iyadu salaadii fi lmusallaa meesha bannaan ee lagu tukaday ahaatay banka lagu tukado ama bannaanka lagu tukaday ahaatay waktuhaa waktigeeduna waktu duxaa salaada duxada waktigeedii wey barqinkii wey macnaha ayib bacda asalaati salaada gadaasheeda ukhtub khudbe yani waxaa fiican inaan aada loo sii daahinin waktiga xaggiisa marka la yidhahdo uktub khudbe bacda salaati salaada dhexed gadaasheeda khudbe bigayri aadaanin aadaan la-aan adigoon aadaan iyo aqimid midna samaynin fi lfitri ciidulfitriga dhexdeedana kul cun qabla salaati salaada kahor intaadan salaada aadin wa fiihimaa labada ciidood dhexdooda khaalif khilaaf ariiqaka jidkaaga garamar jidkii markii hore aad ku tagtay garamaro mid kale kusoo noqo xabadaa waxaa wanaagsanaaday xabba waxaa macnaha fiicnaaday wey ama nicmo lahaaday dakan almaqsuusu bilmadxi alhadyaani saas wey macnaha lan xabadaa waxay ka mid tahay min baabi nicma iyo bisa iyo sooma ahin xagga mar- naxwada marka la yidhahdo marka xabada alhadyaani labada hadi kee wey labada hadiyi wuxuu ka wadaa labadii masale hadda ugu dambaysay oo ahayd inaad cunto intaadan salaada aadin waa hadyi sooma in aad jidkii aad ku tagtay mooyo jid kale kusoo noqotana waa hadyi labadaa hadyi ama labadaa dariiq baa nicmo lahaaday oo fiicnaaday wey maana saas weyaan waa iska tatimatulbeyt waa beytka muku dhamaystiray baabun fi salaati lkhawfi salaatlkhawfka ayuu baabu yahay salaadani waa salaada la tukado xilliga dagaalka marka jihaadka lagu jiro ama dagaalka lagu jiro xaalada khawfka iyo cabsidu taagan tahay la tukada wey maana وصلاة خوف بالصفات تعددت والكل حق جائز الاتيان وتجوز بالإيماء لا مع قبلة في الرعب للماشين والركبان إن ركعة صليتها جازت هنا كالركعتين يصحح القولان وصلاة خوف عرسي صلاة صلاة تعددت ويتر سنتي بالصفات الصفوين كالصواب توب كتر سنتو تراكو نغط way badatay way macna walkullu dhammaanna xaqun xaq wey xaqaasoo jaa-izul ityaani la imaanshihiisu bannaanta in lala yimaado ay bannaanta oo la samayn karo wey watajuuzu way bannaantahay salaaddii cabsidu biliimaa'i ishaarid bay ku bannaantahay inaad ishaarto laa maca qiblatin qiblo la-aanteed la jirankeeda iyadoo weliba qiblo aan loo jeesanayni wey fi rucbi goormo wey markaa fi rucbi cabsida dhexdeeda iyo argagaxa dhexdeeda lilmaashiina bay u bannaan tahay kuwa socdee lugaynaya warukbaani iyo kuwa gaadiidka saaran labadaba in rakcatan in sallayta haddaad tukato rakcatan hal ragcada sallaytahaa aad tukato jaazad way bannaan tahay huna halka ka rakcatayni sidii labadii ragcadood oo kale way u bannaan yihiin yusaxaxu waa la saxiixinayaa buuhi alqowlaani labada qowlba waa la saxiixinaya inay laba ragcadood noqon karto hal ragcadana noqon karayso ayib salaada khawfka waa salaada qur-aanka ilahi ku sheegay subxana wa tacaala ayib fi suurati nisa bimacnaa xaalad waxaa jirta salaadii jamaacada cabsi baa jirta in laysu yimaado la wada tukado oo imaam inta la samaysto lagu daba xidho xaaladaha qaarkood waxaa jirta oo aan saamaxayn ama adayg ay gelayso cadowgii baa lays hor joogaa ama waa laga baqayaa salaaddii jamaacadana markaa laga tegi maayo oo la dhimaayo maadaama aan baqayna nin walba gooniisa isaga tukada qaab shareecadu waxay samaysay salaadiina lagu tukan karo laysuna ilaalin karayo salaatul khawf salaada way marka wuxuuna yidhi marka salaada khawfku sifaadkiiyo qaababka loo tukadaay waa bateen waa rune axaadiis fara badan baa soo aroortay oo midba qaab uu tilmaamayo qaarkood waxay sheegeen culamada qaarkood ilaa lix iyo toban weji bay sheegeen oo loo tukan karo lix iyo tobanka wejiba hadday sugan yihiin iyo intii ka suganba waxay kutusaysaa intuba way bannaan yihiin mid walbana waxay ku xidhan tahay kolba xaaladda ku haysatay ku xidhan tahay ilaan mar baa cadowgu kaa soo horjeeda oo dhanka qiblada kaa jira marbuu dhankan kaa jira marbuu dhinacyo badan kaa jira marbaa culays siyaadaa ku saaran yahay marbaad iska yar roon tahay kulli mid walba waxay ku saabsan tahay xaaladaada markaa ku haysata ayay macnaha wax weeyaan ku salaysan tahay ayib kulligoodna waa wada mashruuc sifo kasta iyo qaab kasta oo xadiid saxiixa ku asaxay waa mashruuc laakiin wuxuu mashruuc noqonayaa yani waxaan ujeedaa adiga waxaad kala dooranaysaa kolba xaaladda ku haysata teebaa kugu haboon baad qaadanaysa mar hadday wada mashruuc yihiin xaaladaadan ku haysata teebaa ku haboon baad markaa fiirinaysaa macana intii xa- soo aroortay intii wajiye ay salaada kusoo aroortay macana ayib dhammaanteed marka waa lala imaan karaa bacdu ahlilcilmi sida ay ay qabaan macana qaarna way kala way kala rajaxayaan laakiin inay sifaadkooda bannaan yihiin in laga dhigaa fiican ayib mar waxay gaadhaysaa buu ku yidhi watajuzu bilimaai ma ma yani laa ma laa maca qiblatin mar waxay gaadhaysaa cabsidu markay badato oo dadka ay ciidanka ay cabsi darani ay jirto xaaladda iyada ah qibladiina waa la iska saamaxayaa qibladii inaad u jeesatana waa lagaa saamixi salaadiina waxaad ku tukanaysaa rukuuc iyo sujuud iyo kuuma suuroobayse markaasoo kale waxaad ishaaraad ku tukanaysaa maanaa rukuucdii waad is- rukuucdii waad ishaari wax yar sujuuddiina waad ka hoosaysi wax yar waad yaro foorarsan rukuucdii wax yar sujuuddana wax yar maad ka hoosaysiinaysa saas way macana intaa waad is ilaalinaysaa ama dagaal baad ku jirtaa waaba dagaalamaysaaba saas way macana adoo socda iyo adoo gaadiid saaranba adoo tiknikadii ku dagaalamaya oo tiknikadii saaran ama diyaaraddiiba ku dagaalamahayo yani wax weeyaan riday ma sawaariikhda riday ayaad macnaha ku tukanaysa saas way macana adoo nugaynahayo oo afentriood lug ku dagaalamayaa tukanaysa oo ordaya marnaba ilaa salaada waktigeeda lagama saare saas way macana allahuma inaad halmaanto sidii nabiga ku dhacday oo kale salawatu rabbi waslamu aleyh maalintii yani waxa wey uxud miya mise xisaabe ha sidii nabiga ku dhacday oo kale inay kuguba dhacdo ood halmaantaba mooye laakiin waxa weeyaan marnaba waktiga ka saarime sidaa u tukan maanaha ayib wuxuuna yidhi marka yani waxaa kutusaya midda hore sifaadkay sifaadkeeda mid ka mida waxaa ka mid a xadiidkii cabdullahi bni cumar wuxuu yihi salla rasul lahi sal lay salaata alkhawfi fi bacdi ayaamihi nabigu sal lay waslam salaada cabsida ayuu tukaday maalmihiisa qaarkood faqaamat aa'ifatun macahu wa aa'ifatun biizaai alcaduwi laba qaybood buu u qaybiyey ciidankii qaybi isagay ku daba xidhatay oo salaaddii bay la gashay qaybina cadowbay hor istaagtayoo gaaladii bay ka hortageen ayb fa sallaa biladiina macahu rakcatan qoladii la joogtay ee ku xidhatay buu hal ragcad tujiyey uma dahabuu kadibna hal ragcada markay la togeen way noqdeen way tageen xaggee aadeen qoladii waardiga ku jirtay ama cadowga hor joogtay meeshay joogeen bay tageen qoladii kalaa soo dabamartay wa jaaa alaakharuun fa sallaa bihim rakca qoladii dambaa yimid hal ragcad bay dhamaysteen hal ragcad bay iyaguna nabiga la tukadeen uma qadat aaa'ifataani rakcatan rakca labadii qolo mid walba ragcad bay dib kala yimaadeen oo ciidankan intuu meeshii nebiga ku tukanaya ka tegey meeshii qoladii kale joogeen u lubeeyey ee tegey ee qoladii kale soo bedelay ee haddana intaa waardiga ku jiray qoladana nebiga u yimaadeen sal lay waslam ragcadda ay la tukadeen tii kale ay dhammaysteen oo dib kala yimaadeen markay salaamo nafsadeenna qoladii u tageen qoladiina ay ragcaddii dhammaysatay intaasoo dhan salaada goosgoossoo kuma jiro soo salaaddii ma rafaadin salaaddii wax badan baa dhex galay socsocod soo noqo tag waxbaa dhex galay dadkaasi waa tukanayaan ogow waa meesha uu leeyahay sheikhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah min yani waxa weye fiqhigiisa iyo runtii istimbaadkiisa siduu cajiib u yahay waa meesha uu leeyahay salaada jamaacada wuxuu ka hadlahayay ruuxa hadday isu qabsato inuu imaamka hortiisa ku tukado iyo inay salaada jamaacad u dhaafto keebuu yeelaya meel istaaga ma leh allahuma inuu imaamka hortiisa ku tukado mooye meel kaloo u banaanoo imaamka ka dambaysa ma jirto laba khiyaar mid baa u furan marka inuu iska taagnaado salaaddii jamaacadu saa ku dhaafto iyo inuu imaamka hortiisa ku tukado labadaa khiyaar baa isu haysta muxuu samaynaya ha tukaduu leeyahy halkaa imaamka hortiisa ku tukanaya saddex qowl buu imaam iyuu kasoo guuriyay culimada qowlkana wuxuu yidhi acdalu laqwaal ah muxuu ku dhisay mataqaana wuxuu leeyahay sideedaba salaada jamaacada ilaalinteeda iyo inaad imaamka la tukatood ilaaliso baa shareecada marka la baaro ka adag salaadii xataa arkaanteedii iyo waajibaadkeedii qaar ka mida inay tagaan markaasu wuxuu keenay salaatu lkhawfka wuxuu keenay salaadii khawfka oo qibladii laga jeesanayo layska socsocdo oo yani waxa wey sooma dhici karto in la yidhahdo war midwalba goonidaada meeshaada utu meeshaada ku tuko arkaantii iyo waajibaadkiina sidooda ila imow qibladana qaabil sooma dhici karto haddii gooni gooni loo kala tukado waxaa lo dhan salaada maxaa loo dhexgelinaya waxaa loo dhexgelinaya xifaadan cala aljamaaca sooma marka alxifaad cala aljamaaca baa ka muhiimsan buu leeyahay imaamka ka horumaridiisa iyo kadibrigiisa kadabricidiisa adiga wax way baxtay aad u qiimo badan oo majmuuca kaga hadlay ayib muhiimaddu marka maaha intaas sibraad weeye laakiin muhiimaddu waxay ahayd yani nabigu sal alay slam waa qaab qaababka loo tukado salaatulkhawfka ka mida oo uu saxaabada u tujiy markuu dagaalku adkaado waa meeshay fuqahadu yidhahan ida iltaxama alxarbu markuu hiliboobo oo laysdhex galo jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan inuu ruuxu u tukanayo kayfa ma amkan si alla sidii kugu suroway saas way macana xadiidkii cabdullahi bin cumar hadda soo sheegnay aakhirkiisu wuxuu ahaa ida kaana khawfun akbar min dalika fasalli raakiban aw qaa'iman tuumiu iimaan tuumii iimaa'an hadday cabsi intaa ka badan jirto oo aan looba istaagi karinba markaasi tuko adoo gaadiid ka saaran iyo adoo lugaynayoo taagan wax alla wixii aad arkaan ahaayo sujuud iyo rukuuc ahaana ishaar ishaar un tilmaan un tilmaan un kula imow wixii aad samayn kartana samayn wixii aadan samayn karaynina ishaar oo tilmaan ku samayn saas way macana sidaasa xadiidkaasi waa xadiidka uu soo saaray bukhari muslim ay soo saareen min xadiid cabdillahi bni cumar radi allahu canhu taa way marka mid weyna leeyahay watajuuzu biliimaai la maca qiblatin fi rucbi lilmaashiina wrukbaani salaada khawfku waa meeqa ragcadood wuxuu ina leeyahay waa hal ragcad ah laba ragcadoodna way noqon kartaa hal ragcana way noqon kartaa wa ficlan waa saas waana khilaafiye wey ayib laakin jamaca min alcilmi baa qaba inay sidaas tahay ayib waxaa kutusaya inay hal ragcana noqon karayso xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi cabdillahi bni cabaas wuxuu yihi farad allahu salaata cala lisaani nabiyikum alla salaada ayuu waajibiyey nebigiina carabkiisuu ku waajibiyey fi lxadari arbacan markaan socoto lahaynoo gurigaaga aad joogto afar ragcadood wa fi safari ragcatayni markaad socoto tahayna laba ragcadood buu alla waajibiyey wa fi lkhawfi ragca markaad cabsanayso dagaal lagu jiro cabsi cadow ku haysana hal ragcada buu alla waajibiyey subxana wa tacaala ayib xadiidkaasi waa xadiid saxiixa isagan xudayfa fi sunani abi daawuud ayaa isagana sugan xadiidkaasi waxaa qaatay jamaca min ahli lcilmi uu ka mid yahay sufyaan athawri xasan albasri saciid ibnu jubayr iyo saxaabada rag ka mida ayaa waxay qabeen inay salaadu tahay salaada cabsidu hal ragcada inay tahay o ina ka badnayn ayib laba ragcadoodna way noqon karaysaayo way sugan tahay oo laba ragcadood xadiiskii de hadda cabdullahi bin cumar samayn soo mari labadii kooxood ee nebigu uu qaybiyey kooxii koox walba hal ragcad bay la tukatay sooma mid walbana ragcaddii kale dib bay kala timid qolo walba marka laba ragcadood bay tukadeen fuqahada qaar baa qaba salaad walba inteedii kama yaraanayso haddaan markaas safar jirin oo salaadihii afarta xataa afartoodii bay ahaanaya adigoo masle niqaashkeedu iska dheeri ayib wuxuuna yidhi marka wasalaatu khawfin cabsida salaadeedu tacadadat way tirsantay oo way badatay bisifaati sifaatkay ku badatay tilmaamaheeda kala duwan iyo qaababka kala duwan ayay ku tirsantay oo tiro badan ku noqotay walkullu dhammaanna xaqun xaq wey leanna axaadiistooda asaxday jaa-izul ityaani la imaanshihiisuna bannaan tahay waa xaq in lala yimaada ay bannaan tahay oo la samayn kara watajuuzu way bannaan tahay salaadii cabsidu biliimaa'i bay ku bannaan tahay ishaaro laa maca qiblatin qiblo maceeda iyadoo aan ayna jirin laa maca qiblatin qiblo maceeda iyadoo aynan jirin oon qiblada loo jeesanaynin sujuud iyo rukuucdiina la ishaarayo sidaana waa ku bannaantah yay u bannaan tahay goormay bannaan tahay fi rucbi cabsida dhexdeeda yay u bannaan tahay lilmaashiina kuwa lugaynaya ee afantariga ah warukbaani iyo kuwa tikhnikada ku dagaalamaya gaadiidka saaran intaba waa u bannaan tahay in ragcatan haddii hal ragcada in sallayta haddaad tukato ragcatan hal ragca ragcada sallaytaha aad tukato jaazad waa bannaan tahay huna halka hal ragcada haddaad ku gaabsato waa kafa salaadii laguguna tukatay ayib ka ragcatayni sidii labadii ragcadood oo kaleeto bimacnaa sidii laba ragcadoodba haddaad tukato ay u bannaan tahay bay halka ragcadna u bannaan tahay yusaxaxu waa la saxiixinayaa alqawlaani labada qowlba waa la saxiixinaya labada qowl oo inay hal ragcada noqon karto inay laba ragcada noqon kartaba labaduba waa sugan yihiin oo waa saxiix axaadiis saxiixa kusoo aroortay saas maanaa ayib baabun fi salaati lmusaafiri ruuxa socotada salaadiisa ayuu baab yahay wuxuu yidhi qasru salaati cala lmusaafiri waajibun waljamcu ruksatuhu bilaa tayhaani waida aqamta cala ataradudi faqsuran cashran wacashran saxa bilburhaani wayatimu insha wayutimu inshaء aliqaamata zaa'ida can arbacin fiqhu nusuusi alghaani wuxuu yihi qasru salaati salaada gaabinteedu waajibun waajib wey cala almusaafiri ka socotada korkiisa waajib bay ku tahay waljamcu jamcinta labada salaad la jamciyana ruksatuhu musaafirka ruksadiisi wey waa loo idmay saas maana waa loo rukseeyey bilaa tayahaani bilaa tayahaani kibir la-aan waad dhihi karta ama bilaa tayahaani wareer la-aan adoon iswareerinin a ayib waidaa goortii aqamta aada aqimto idaa goortii aqamta aada nagaato dheh cala ataradudi noqnoqosho taradudi go-aan la-aan iyo hubi hub yani hubid la-aan haddii aad ku nagaato faqsuran gaabi cashran toban iyo waa cashran toban gaabi labaatan beri saxa waa asaxay arrinkaasi birburhaani xujada cad buu ku asaxay wayutimu wuu dhammaystirayaa salaadii in shaaa hadduu doono aliqaamata nagaadi zaa'idan wax ka siyaadsan can arbacin afar beri wax ka siyaadsan inuu nagaado haddii uu go'aansado wuu dhammaystiraya fiqhu nusuusi arrinkaasi waa nusuusta fiqigoodii iyo fahamkoodii wey nusuustii alghaanii ee faraha badnayd ee ku deeqaysay w faraha badnayd ee kugu filay ayb salaada ruuxu hadduu socotay oo safar yahay salaadaha waajibka ee afarta shanta ah saddexda afar afarta ragcadooda ayuu gaabin karaa oo laba laba ragcadood ka dhigi karaa inuu laba ragcadood tukado ma waajibba mise waa rukso hadaynu idhaaho waa waajib bimacnaa afar ragcadood maba tukan karaba haddaynu idhaahdo waa ruksana labadana wuu tukan karaa afarna wuu tukan karaa wa sooma halkan marka wuxuu ina yidhi qasru salaati cala almusaafiri waajibun bimacnaa kamaba siyaadin karaba kamaba siyaadin karaba ayib inay waajib tahay oo ruuxa musaafirkaee socotada laba ragcadood uusan kaba siyaadin karinba salaadihii afar afarta ahaa madhabka waxaa ku tegay abu xaniifa iyo jamaaca culimada ka mid a muxaqiqiin fara badan baana qaba waxaana kutusaya xadiidkii caaisha fi saxiixayn waxay tihi furidat salaatu rakcatayni rakcatayni fauqirat salaatu lsafari waziidat salaatu lxadar salaada markeedii horeba waxaa lagu waajibiyey laba laba ragcadood baa la jideeyey laba laba ragcadood bay markii horeba salaadu ahayd markaasaa salaada socotadana sideedii lagu daayay labalabadii ragcadood salaada ruuxa aan safarka ahaynna waa la siyaadiyey oo laba laba ragcadood baa lagu daray oo afar afar bay noqotay mar haddii asalkay ku timidba laba laba ragcadood ay tahay musaafirka salaadiisu ruuxii yidhaahda laba kalaa lagu dari karaayoo afar waa laga dhigi karaa daliil baa looga baahan yahay walaa daliila wax daliila lama hayo nebi maxamed oo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuu safray oo socod galay salaadii afar ragcadood tukaday lama hayo xadiid daciifoon sugnayn baa jira laakiin wax xadiidoo sugan oo la hayo oo sheegaya nebigoo socotaa inuu afar tukaday ma jiro fi taariikhii noloshiisa nebigu intuu safar badnaayoo duulaan u baxay taasi maxay kutusi marka xadiidka caaisha iyo nebiga ficilkiisa marka laysla kaashado waxaa imaanaysa salaada safarku waa uu laba ragcadoode kamaba badnaba afar ragcadood ninkii tukada isagaa garan marka meeshuu ku salayn laha waxaa ugu horreeyoo la hayaa cusmaan ibnu cafaan radi allahu canhu khaliifkii raashidka ah ayaa sanad uu dadka soo xaji siiyey baa markuu joogo isagoo xaramka jooga buu salaadii la yaqaanay inay laba ragcadood ahaato buu afar afar ka dhigay waa meesha ay saxaabada qaarkood ku diidan yihiin oo cabdullahi bin mascuudi ay leeyihiin laba ragcadood oo nebi maxamed la tukan jiray ayaa alelahay ii dhaanta afarta ragcadood ee cuhmaan buu yidhi markaasaa waxaa la yidhi oo cabdullaahi ow waadna ku daba tukanaysaa waadna dhaliilsan tahay see wax u jiraan waa meesha uu leeyahay alkhilaafu sharun khilaafku waa shar waxaan ugu daba tukanayaa anigoo ila muuqata inay nasaxsanayn haddana waxaan ugu daba tukanayaa maanta haddii la yidhahdo khaliifkii muslimiinta cabdullahi mascuud baa ka goostay oo faqiihii ah soo dad badani ku raaci maayaan meesha kale jab baa ka imaanaya xoogaa kacdoon iyo dawladdiioo farta lagu fiiqiyo khaliifkii oo la yaro dhaliilay iyo soo wax ka imaan maayaan yani waxa weeyaan waa yani waa waa badratu shar halkaa shar baa ka bilaaba imaanka saas daraaddeed waa min baab sadi daraa'ic sharka lama furo siwoo dhaliilsan bu haddana iskaga daba xidho ku daba tukada macanaa saas weyaan marka sida sawaabkii waa sidaasoo ruuxa musaafirka ah ta'asiyan birasuli lah sal lay slam waa inuu labada ragcadood tukado saas maana allahumma inuu ku xidho ruux salaada dhammaystiraya mooye imaam salaada dhammaystiraya haddaad ku xidhato waa dhammaystiri laakiin haddaadan imaam ku xidhnayn salaada dhammaystiraya laba ragcadood way salaadaadu macana intaad socotaad ayib taasi waa mid ah wuxuuna yidhi amaa jamcinta labada salaadood la jamciyo oo duhurki iyo casarkana la jamciyo taqdiiman aw ta'khiiran cishaha iyo maqribka la jamciyo taqdiiman aw ta'khiiran ayadu waajib ma aha sida qasrigoo kale waa ruksa buuhi waa ruksa macnaheeda maxay kutusi marka haddaad doontana waad jamcin kartaa haddaad doontana wa yani salaada walba waqtigeedaa tukan karta saas maana ayada jamcintu way ka duwantahay laba arrimoodba way kaga duwan tahayoo waa kaan soo sheegnayoo jamcintu saaf musaafirka khaas kuma ah somaynaa soo bahan ayib lilxaaja waa loo jamcin karaya iyo lilxaraj lirafci lxaraj waxaa kaloo kaga gedisan tahay musaafirku qasri haddii la yidhaahdo mar walba salaadiisu waa qasri laakiin jamac markay noqoto waa mukhayar weeyo hadduu doonana wuu jamcin hadduu doonana salaad walba waqtigeedii buu tukan karaya maanaa saas weyaan oo waa iska ruqso ayib alimamu shaafici caleyh raxmatullah baa sidaa ku tegay iyo keyrkiiba xadiidka cabdullahi bn cabbaas fi saxiixi muslim wuxuu yihi rasul kaana yani rasuulku sal lay slam jamaca bayna asalaati fi safratin saafaraha fi ghazwati tabuk nabigu sal lay slam salaadaha ayuu jamciyey duulaankii tabuuk fajamaca bayna alduhri walcasri walmaqrib walcishaa isagoo tabuuk jooga uu maqribkiiyo cishahana hal waqti wada tukaday casarkiiyo duhurkana hal waqti wada tukaday nabigu sal lay slam waxaa macnahaas oo kale isagana lah macnahaas oo kale kutusaya xadiidka mucaad ibni jabal fi saxiix muslim oo isagana xadiidkaa ku dhowow sidaas way macnaha ayib riwaayaad badan iyo shawaahid buu leeyahy sunan kusoo aroortay iyo muwata malik waana madhabka imaam shaafici caleyh raxmat ullah inuu badnaan yahay jamacu taqdiiman wa ta'khiiran fi safar inuu ruqsaya saasaana xadiistu kutusaysa macnaha ayib taas markaynu intaa kaga gudubno hadduu ruuxu socotay oo markaa jid saaran yahay weye waxaynu ka hadalnay laakiin siduu u socday buu meel ku degay meeshaasina safarkiisii ma dhammaanina wuxuu rabaa oo inuu ka noqdo ama inuu kasii socdo ma waxaan dhahaynaa safarkaagii waa dhammaaday markan muqiim baa tahay ee salaadii dhammaystir ruqsadii jamacana ma lihid mise waxaynu dhahaynaa maadaama weli niyadii safarka aad ku jirto weli niyadii safarka maadaama aad ku jirto waxa weeyaan iska gaabi oo ruqsadiina waad leedahay waana inaad salaadii gaabiso labadaa kay noqonaysaa w wuxuuna yidhi laba ayaa loo kala qaadaya ruuxu hadduu mutaradid yahay mutaradidka waxaa la yidhahda ruuxaan maalinkuu noqon lahaa ama socodkiisa sii wadan lahaa aan go-aansanin waa ku noqnoqonayaayo shaki baa kaga jiro toloma berri bay noqon doontaa masaa danbay noqon doontaa dan bay kaga xidhan meesha dantaa markuu dhamaystuu rabaa inuu dhaqaaqo dantiina waktigay u dhammaan lahayd uma cadda maalin walba waa socod u taagan iyo safar u taagan goormaad dhaqaaqi doontaa buu leeyahy waa mutaradid marka hadduu mutaradid yahay oo xilligu bixi lahaa ayna u caddayn mar walbana ay mus- ay suurtagal tahay inuu dhaqaaqo mutaradid baa la yidhaahdaa wuxuu joogi karaa oo deganaan karaa ilaa labaatan beri labaatan beri isagoo mutaradid ah hadduu joogo labaatankii u dhammaadaan wixii ka dambeeya hadduu doono mutaradidba ha ahaadee musaafir ma aha labaatankaasi bes xaggee laga qaatay wey labaatankaas waxaa laga qaatay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh tabuuk markuu duulaankii tabuuk aaday tabuuk markuu joogay labaatan beri buu tabuuk joogay labaatanka beri ee tabuuk uu joogay jid ma saarnayn cadow bay yusugay meeshuu joogay labaatanka beri ee nebigu sal ly sl uu tabuuk joogay salaadihii wuuna jamcinayey wuuna gaabinayay meesha waxay ka qaataan marka ruuxu marba hadduu muddaduu joog mutaradid yahay waxaa dhici karta leeyahay marka nebigu sal ly sl labaatanka beri inuu islahaa maalin walba safarkaagii aada noqotid maalin walba aada noqotido niyadiisa uusan maalin gooniya iyo xilli gooniya uu baxaya ayna ku jirin markaas taasay ka qaataan waana xadiid sugan wey ayib hadduu ruuxu uusan mutaradid ahayn buu ina yidhi hadduusan mutaradid ahayn ee maalinkuu baxayo uu og yahay socodkiisa ama sii wadanayo ama uu jidku ka yimid dib ugu noqonayo wuu og yahay taana waxaynu leenahay muddada aad joogaysaay ma afar beri baa mise way ka siyaadsan tahay hadday afar beri tahay afartaa beri musaafir baa tahay hadday ka siyaadsan tahay musaafir ma tihid waa xaaladaa aada og tahay waktigaad bixi lahayd oonan mutaradid ahayn oo maalin heble inaad bixi doonto aad ogtahay hadday afar beri ka badato markaa musaafir ma tihida muqiim baad noqonaysaa waa lagaa qaadayaa marka gaabintii salaada iyo jamcinteediiba waa lagaa qaadaya lanna markaa muqiim baad noqotay sooma taana waxay u daliishanayaan oo ka qaadanayaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xajatlwadaac markii uu yimid wuxuu yimid bisha dilxija oo afar ah sooma wuxuu magaalada maka joogay maalinkaa afar ay tahay shantii lixdii iyo toddobadii dilxija sooma maalinkii sideedaadna nebigu wuxuu u baxay mino uu ambabaxay mina iyo carafa iyo musdelife iyo maka marka waa ka baxay nebi maxamed oo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maka afar beri joogay waa intuu magaalada joogay waay inta kale acmaashaa kaleu ku maqnaa laakiin magaalada intuu joogay waxay leeyihin waa afar beri afar beri buu joogay afartii berina uu gaabinayay bimacnaa waxaa markaasi la hubay afartaa beri inuu joogi doono ousan meella uga soconin leanna acmaashii xajku sugahayay sooma markaa meella ugama socdo markaas mar haddaadan meella uga soconin magaaladana aad joogto afar beri ka badanna inaad joogayso aad hubto ood go-aansatay waa inaad markaa salaadii dhammaystirto musaafirna ma tihid halkaasay ku dhisayaan tan labaatanka beri ee mutaradidkana waxay ku dhisayaan tabuuk xadiidkeedii eenu hadda sheegnay sooma halkaasay ku kala salaynayaan waana siday fuqahada u badan yihin waa siday fuqahada u badan yihiin in loo kala qaado ruuxa mutaradid iyo hayru mutaradid mutaradidka aqsa mudda oo uu qasrin karo waa cishriin hayru lmutaradidna aqsa mudda waa arbacata ayaam maa zaada cala alarbac yajibu calayhi an yutima walaa tajuuzu lahu ruksat ljamci ma la fahm waa sida ay culimada badankood qabaan badankood siday qabaan way insaan loo kala qaado ayib culimada qaarkood waxay qabaan sidiisaba ruuxu mutaradid iyo hayru mutaradid iyo war kaasoo dhan ka baxa waxay qabaan marba hadduu musaafir yahay deegaankiisiina ka maqan yahay muhimmad waktilana ku maqan yahay labaatan beri baa sheegaya hadduu bilo joogo waa musaafir bay qabaan leanna shaaricu xukumka wuxuu ku xidhay bay leeyihiin safar buu ku xidhay ruuxanna waa musaafir mar hadduu musaafir yahay axkaamtii musaafirnimada waa qaadanaya sidaas culimada muxaqiqiinta qaar ka mid a ku tegey mucasiriinta hadda rajaxana waxaa ka mid ah sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah kan hadda sheekhu inoo qorayna waxaa rajaxa oo u iishay sheekh moxamed naasir diin albani caleyh raxmatullah sidan u qabaa ay fuqahadu u badan yihiin ayib wuxuu yihi qasru salaati salaada gaabinteedu ha salaada gaabinteedu waajibu waajib wey cala lmusaafiri ruuxa musaafirka korkiisa waajib bay ku tahay waljamcu kulmintii labada salaadood la kulmiyana ruksatuhu musaafirka ruksadiisii loo idmay wey bila bilaa tayahaani tayahaanku waxa wey waxaa laga keenay mintaaha ay takabara ruuxu markuu iskibriyo ayaa la yidhaahdaa taaha waa la yidhahdaa taaha waxaa kaloo la yidhaahdaa idaa dalla fi lardi mutaxayiran waa la dhayadan markuu intuu dhulka ku lumo isaga oo wareersan uu macnaha waxa way habaabo ayaa waxaa la yidhaahdaa taaha asabiyu baa la taaha asabiyu ilmihii waa habaabay marka waxaad leedahay bilaa tayahaani yacni lumid iyo wareer la-aan adoon iswareerinin oo lumin ama bilaa tayahaani kibir la-aan adoon islada iska weynaysiinin oon isdiidsiinin saase waxu cadin wa waidaa goortay aqamta aad aad nagaato adoo socota abaad meel degtay ood ku nagaatay cala taradudi go-aan la-aan korkeeda adigoon go-aan lahaynoo mas'alo arrinta ay kugu noqnoqonaysoon yani ayna kuu caddayn waktigaad bixi lahayd faqsuran gaabi buu yihi xaaladda iyada cashran toban waa cashran iyo toban waa meeqan labaatan labaatankaa gaabi way markaad mutaradid tahay saxa waa asaxay bilburhaani daliilka cad bay ku asaxay waa xadiidkii daliilkeedu waa kaan see sheegnayo xadiidka axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi jaabir nebigu tabuuk wuxuu ku nagaaday cishriina yawman yaqsuru salaa labaatan beri buu tabuuk joogay isagoo salaada gaabinaya ayib wayutimu wuu dhammaystiraya in shaaa hadduu doono aliqaamata nagaadi zaa'idan wax ka siyaasan can arbacin afar wax ka siyaasan inuu nagaada hadduu doono oo go-aansado ousan mutaradid ahayn wuuna wuu macnaha dhammaystirayaa oo qasrigii loogu ogolaa fiqhu nusuusi nusuusta fiqhigoodii way arrintaasi yani alhani nusuustii alghani ee badnaydee ruuxa ku filayd saas macnaha ayib ayib madhabkan hadda yani waan sheegno culimo badan baa qabta aynu nidhi ayaa waxaa rajaxaya muxaqiqiin uu ka mid yahay imaam shawkani caleyh raxmat ullah ayib baabu fi salaati lkusuufi madoobaadka salaadiisii ayuu baabu yahay alkusuuf waa madoobaadka qorax madoobaadka dayaxmul kusuuf iyo kusuuf ayib ina alkusuufa lahu salaatun buyinat hiya rakcataani biatwali lqur'aani fi kuli waaxidatin rukuucun zaa'idun wasiwaahu shadda wasaara duna cinaani dikru lilahi maca atasaduqi sunnatun wakada ducaau wa matlabu lgufraani wuxuu ihi ina alkusuufa madoobaadkii lahu waxaa u sugnaaday salaatun salaad baa usugnaatay salaadaasoo buyinat la caddeeyey waa xadiista lagu caddeeyey hiya salaadaasi rakcataani waa laba ragcadood oo biatwali lqur'aani qur'aankiisa ugu dheer lagu tukanayo fii kulli waaxidatin ragcad walbana dhexdeeda waxaa ahaatay rukuucun rukuuc zaa'idun oo siyaada ah hal rukuuc ama rukuuc siyaadaa lagu daraya wa siwaahu kaa wixii ka soo hadhay shadda wuu shaadoobay wa saara wuxuuna noqday duuna cinaani hoggaan la-aan xarig la-aan xakamo ma leh ayib bimacnaa sanad la-aan way macna ayib dikrulilahi allaha xusidiisa maca tasaduqi sadaqaysi lala qabaayo sunnatun sunna wey wakada waxaa la mido isaguna sunna adducaau ducaysi wa matlabu lgufraani iyo dembi dhaaf weydiisigiisa inaad dalabto ilahay dembi dhaafkiisa subxana wa tacala inuu ku dembi dhaafo salaadani waxaa la tukadaa xilliga qoraxdu madoobaato ama dayaxu madoobaado waana laba ragcadood waxaa la isku khilaafsan yahay imisa rukuucood weye inay laba ragcadood yihin hadal kama joogo laakiin ragcad walba imisa rukuucood bay leedahay baa hadal badani ka taagan yahay ayib alimaamu shaafici iyo axmed iyo maalik waa jumhuurta ee waxay qabaan inay ragcad walba laba rukuucood leedahay ayib xadiidka saxiixaynka iyo keyrkiina saasuu ku tusaya bimacnaa waxa weeye salaada marka la xidho oo faatixada la akriyo oo qur-aan dheer la akriyo sida uuna yidhiba ragcataani biatwali lqur'aani nebigu wuxuu salaada ku jiray ilaa dayxi ama qoraxdii dayax macnaha waxaan u jeeda qoraxdii ee misleexda ilaa uu faydmay oo iftiinkii uu soo baxay madowgiina uu baxay ilaa isbedel yimid buu salaada ku jira macnaha qiraa'o dheer baa la akrinaya saas macnaha ayib markii marka faatixada la akriyo qur-aanka kalena la akriyo waa la rukuucaya rukuucdan waa lagu dheeraada iyadan rukuucda markii laga baxo kadib haddana waxaa la akrinayaa qur-aan kale qur-aan kalea la akrinaya qur-aankiibaa haddana lagu dheeraanayaa rukuucbaa haddana lagu noqonaya rukuucda labaad markii lagu noqdo sujuudi baa la aadaya laba sujuud baa la sujuudaya ragcadda labaadna saasaa loo tukanaya marka waa qur-aan dheer iyo laba ragcadood ragcad walbana waa laba rukuucood iyo laba sujuudood sujuudda iyada waxba iskama bedelin aan ragcad salaadaha caadigaaba ragcad walba soo laba sujuudood ma lahayn waxa meeshan ka bedelin waxa weeyaan ragcad rukuucdii unbaa laba noqotay rukuucdii unbaa laba noqotay macana saas weeyaan ayib xadiidkeeda waa xadiidka caaisha bukhaari muslim ay soo saareen caaisha qeyrkeedba waxay caaisha tihi khasafat ishamsu fi cahdi rasuli lah sal ly slm qoraxdaa madoobaatay waktigii nebiga fabacata munaadiyan markaasuu nebigu wuxuu diray ruux dadka u yeedho oo dhawaaqa asalaata jaamica salaada ha loo yimaado iyadoo aa mid idin kulminaysa macnaha markaasuu istaagay markaasaa nebigu fasallaa arbaca rakcaatin wuxuu tukaday afar rukuucood fii rakcatayni oo laba ragcadood dhexdooda laba ragcadood oo mid walba ay laba rukuucood wadato wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood saasuu nebigu tukaday sal lay slam sidaas wey sida sugan xadiidka turuqdiisa faraha badan ku soo aroortay wuxuuna yidhi wa wasiwaahu shadda wixii sidaa ka soo hadhay oo laba rukuucood ka badinaya ragcaddiiba saddex rukuucood iyo afar rukuucood iyo u samaynaya ma sugne waa shaad buu yidhi wuxuuna noqday mid aan hoggaan lahayn wa saara duuna cinaan alcinaan waxaa la yidhahdaa waa xarigga xarigga wax lagu hogaamiye waay canaan iyo cinaan baa kala jira canaan haddaad tidhaahdo ood caynka kor dhigto waa daruurta laakiin haddaad cinaan dhahdo waa jamaceeda acina la yidhaahdaayo bimacnaa waa waa xarigga waay marka haddii lagu yidhahdo xarigga hogaan male waxaan u jeedaa xadiiskani laa khitaama lahu haddii lagu yidhahdo axaadiis aan hogaan lahayn oon xarig lahayn maxaa laga wadaa bimacnaa aan sanad lahayn hadda sanad la-aanta ama asaaniid way leedahay xadiistani sanad way kusoo aroortay laakiin wuxuu ka wadaa ma sugna saasuu ka wadaa maana ayib yani waa shaad iyo dacfi baa ku jira wixii sidaa ka gedisan waana sida ay qabaan culimo badan oo muxaqiqiina ibn cabdilbar bayhaqi iyo sheikhulislam ibnu taymiya ibnu qayimba siday xaqiijinayaan saasay leeyihin waxay leeyihiin wixii sidaa ka gedisan axaadiista kusoo aroortay ma sugna halkaasi maraya ayib kadib wuxuuna yidhi qoraxdu markay madoobaatay ama dayax madoobaadku waa isku mide waxaa la badinayaa ilaahay dikrigiisa sadaqadaa la badsanaya baryada ilaahay la baryayo dembi dhaaf weydiisiga kulli waxay kusoo aroortay xadiidka abu muusa alashcari fi saxiixayn wuxuu yidhi nebigu sal ly slam idaa ra'aytum shayan min dalika wuxuun ka mida madoobaadka haddaad aragtaan fafzacuu ilaa dikri illah waxaad u argagaxdaan dikriga ilahay wa ducaa'ihi iyo baryadiis waistikfaari iyo dembi dhaaf weydiisiis ayib riwaayada caaisha ee saxiixaynkuna waxay ku dartay watasadaquu sadaqaysta bimacnaa siduu nabigu sheegay sal lay slam qoraxda iyo dayaxu uma madoobaan madoobaanaan madoobaadaan cid dhimashadii iyo geeridii toona laakiin waa aayad ilaahay aayadihiisa ka mid oo addoommada uu ku cabsiinayo ee markaad aragtaan sadaqaysta oo u degdega dikriga ilahay dembi dhaaf weydiista barya allah subxaana watacaala inuu dhibka idinka faydo ila akhirihi macnaha saas weyaan ina alkusuufa buu yihi madoobaadkii lahu waxaa usugnaaday salaatu salaad baa usugnaatay salaadaasoo buyinat la cadeeyey hiya salaadaasina rakcataani laba ragcadood weeye oo biatwali lqur'aani qur-aanka ka ugu dheer lagu tukanayo fii kulli waaxidatin mid kastana dhexdeeda waxaa ahaaday rukuucu rukuuc zaa'idun oo siyaado ka ah rukuucdeedii rukuucdii la aqoon jiray siyaado ka ah wa siwaahu kaa wixii ka soo hadhay laba ragcadood oo mid walba laba rukuucood wadato wixii ka soo hadhay shada wuu shaadoobay wuu fallaagoobay shaadka waxaa la yidhahdaa bimacnaa waa xadiidka raawigiisu uu fiqa yahay laakiin wuxuu khilaafsan yahay dadka fiqaysan ama ma ahee kuwa ka badan ama kuwa ka xifdi badan buu khilaafsanya marka shaad wey waa fallaago wey macna waa daciif waa macmina waa daciif wasaara wuxuuna noqday duuna cinaani hoggaan la-aan buu noqday hoggaan la-aan bimacnaa dariiq saxa iyo sanad saxa ma leh dikrul ilaahi ilaahay xuski alla xuski maca tasaduqi sadaqaysi lala qabaayo sunnatun waa sunno wakada waxaa la mida kaa hore oo isagana sunno ah adducaau ducadii baa la mida wa matlabu lgufraani iyo dembi dhaaf dalab inaad ilaahay ka dalabto inuu idin dembi dhaafo kulli waa macnaha wax weeyaan waa mashruuc oo xadiisa nabiga ku asaxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib baabun fi salaati listisqa roobdoonta salaadeedii ayuu baabu yahay وصلاة الاستسقاء بقحط سنة هي ركعتان هي ركعتا جهر بغير أذان قلب الرداء وخطبة ثم الدعاء ولقبلة فاستقبلا بأمان وصلاة الاستسقاء ربضون تصرادين بقحط أبار صببتت سنة صنوي أبار صببت الله ربضونه سنة صنوي hiya iyaduna rakcataani waa laba ragcadood hiya rakcataa jahrin dheh waa laba ragcadood oo lala jahrayo qiraa'ada la jahrin qiraa'ada lala jahro labadoodii ragcadood wey laba ragcadood oo qiraada lala jahrayo wey bigayri aadaanin aadaan la-aan lamana aadaamayo qalburidaa'i go-a in la gadiyo wa khudbatun iyo khudbo la khudbeeyo oo imaamku khudbeeyo uma ducaa iyo duco la duceeyaay sunatu way aydan halkaasaad gelinaysaa waa khabarki sunnatu way aydan fastaqbilan waliqiblatin qiblana fastaqbilan u jeedso biamaanin maca amaanin amaan yani waxa wey adiyadoo amaan la qabo lala qabo macna ayib qiblana u jeedso maca amaanin wey macna iska tatimo wey salaada roobdoonta waa laba ragcadood oo qiraa'ada lala jahrayo sidaasayna jamaahiiru ahlilcilmi qabaan waxaana kutusaya xadiidka saxiixaynka min xadiidi cabdillahi bni zayd wuxuu yii nabigu sal lay slam uu baxay isagoo dadka uu roobdoonaya qiblada ayuu u jeedsaday isagoo ducaynaya go-iisiina nebigu wuu gadiyey bimacnaa go-a labadiisa faraq baa laysdaba marinaya labada fiidood ee midna xagga jiro ee korkiisa saaran baasaa laysu daba marinaya kii xagga jirina xagguu soo aadaya kii xagga jirina xagguu aadaya qaybtii hoosena kor bay aadaysaa qaybtii korna hoos bay aadaysaa saas macna marka waxa weyaan waa tafaul bay yidhaahdaanoo ilaahay xaalka inuu bedelo saasay macnaha tafaaul noocaas oo kale ayib laba ragcadoodna waa la tukanayaa oo qiraa'ada lala jahrayo a laba ragcadood oo qiraa'ada lala jahrayo afcaashaas oo dhan ayaduna way sugan tahay khudbaduna way sugan tahay waa mashruuc axaadiis nabigu ku asaxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh culimo badankood baa qaba allahuma imaam abu xaniifa marka laga reebo oo isagu wuxuu leeyahay roobdoontu waa uun barye eh salaad la tukada ma leh abu xaniifa ku tegi xadiiskan malaha gaarin baa laga yaaba laba salaadood laba wax salaada oo la yidhahdo roobdoon ma jirto yidhi ilaahay gacmaha loo taagto hala baryo bas laakiin salaad la tukan ma jiro saasuu ku tegey alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah laakiin waa ra'yi marjuuxa xadiidku nabiguna ku cadiyay salawatu rabbi wasalam aleh inuu nabigu baxay oo laba salaadood laba ragcadood uu tukaday saas macana wa salaatu listisqaa'i soomaalidu waayaan waxyaalo badan bay badeleen wadaadadu y waayaan qolyahan noodista waxaan ku arkayba waxay ku bedeleen xoolaa lasoo ururiyaa markaasaa la qashaa meeshaasaa maalmo hilbaha lagu cunaa waa la roob doonayaa baa lagu leey meel ay ku timid iyo meel ay kusoo ortay arkimaysa waa uun wadaad uun inuu hilib cuno uun damcay wey maa laa aktar walaa aqal caamana dhibaatada haysata waxa weye war waxani xaggee kasoo jeedaa waa dhihi mayso khalaas xoolaha laga ururin waa la qali meeshaasaa lagu cuni waa la roob doonaya baa lagu leeya waxaaba kasii daraydba qubuuraha la gelaya mid baa lugta laga xidhaya ama fartaa laga xidhaya wuxuu le waa khalaaweynahaya qubuurkuu gelahaya yuu baryahaya lama yaqaan waa roobdoon buu ku jiraa baa lagu leeya shirki buu ku jiraa maxaa kaa roobku keeni muxuu isagaaba diintiisa u rafaasane haddii la roob doonayo ilaahay roob laga rabo laba qaab baa loo raadiyaa in dadka inta la saaro banaanka loo saaro labada ragcadood la tukadoo la khudbeeyo oo dadka ilaahay la xusuusiyo oo la baryo oo la tawbad keeno o ilaahay dambidhaaf la weydiisto dariiqaasi waa dariiq sax dariiqa labaadi waxa weeye khudbada jumcada inuu imaamku salaada jumcada markuu dadka maxaan ujeeda khudbada isagoo u taagan inuu gacmaha taago ilahay baryo istiskaana nabigu salawatu rabbi wasalam aleyh sameeyey istiskaagaas waa ku sameeyey weliba isagoo mimbarka taagan waa kii markiiba roobka yimi sooma xadiidka saxiixaynka iyo keyrkood labadaa dariiq baa loo roob doonaa wixii ka gedisayna xoolo qalqalashaha waa war wadaad wey taas ya soonka mar garana ma garana meel ay ku socota wa salaatu listisqaa roobdoonta salaadeedu biqaxtin abaar darteed loo roob doono sunnatun sunna wey hiya iyaduna ragcataa jahrin la jahrid qiraa'ada lala jahro labadeedii ragcadood wey bigayri aadaanin aadaan la-aan qalburidaa-i go-a oo la rogo wa khudbatun iyo khudbo la khudbeeyo dadka hadal loo jeediyo uma ducaa iyo duco ilaahay la baryaaye sunnatun way aydan waliqiblatin qiblana fastaqbilan u jeedso qiblada u jeedso bimacnaa qibladaa la qaabilayo biamaanin maca amaanin ammaan lala qabo bimacnaa waxa weye cabsilaan ayb baabun fi gusli lmayiti wa takfiinihi wa xamli ljanaazati wuxuu baab u yahay meydka dhaqidiisa halkan waxaynu kasoo gallay janaazadii kitaabu sala waa ka soo baxay ayb janaazada meydka dhaqidiisa kafnidiisa iyo janaazada qaadideeda fiqhuljanaazati khud fiqhuljanaazati khudhu luba khulaasatin nasacat maca ataxqiiqi watibyaani ibda walaqin daxtidaari daxtidaarin kilmat taw xiidi khayru lkhatmi bilixsaani waltuqmidu caynayhi cinda wafaatihi uma algita bithawbi lilabdaani uma qsiluuhu waawtiruu fii gaslihi bilmaai maca tiibin maca alushnaani fi lgusli sunna lana ibtidaau mawaadicin liwudu'ina walbad'u bilaymaani wuxuuna yidhi fiqhu ljanaazati janaazada fiqhigeedu khudhu qaado buu yidhi janaazada fiqhigeedii khudhu qaado lubba khulaasatin qaado khulaaso beerkeedii qaado intii ugu saafisanayd wey soo lubbiga sadana soo maray lubbu shay khulaasatuhu wa soo ma saas weeyaan yacni shaygii khulaaso isagoo ah oo la xulay haddana xulka xulkiisii wa safwatu safwa wa saas maana ayib nasacat midaasoo saafi noqotay maca taxqiiqi xaqiijin lala qabo iyo watibyaani caddayn ibda' bilow buu ku yidhi oo walaqin waxaad u laqintaa daxtidaarin kusoo xaadirid mid u saaxiiba waxaad u laqintaa kilmata tawxiidi kelimada tawxiidka u khatin oo yani u laqin oo u meeri hiya iyadu khayrul khatmi khatin mid ugu khayr badan wey bilixsaani maca ixsaani samafal lala qabo waltuqmiduu laaba caynayhi labadiisa indhood laaba meydka inaha u laaba cinda wafaatihi markuu dhimanayo uma alqitaa daboolid ayadana sameeya bithawbi mara lagu daboolo lilabdaani jirarka jirhkiisa uma kadibna igsiluuhu dhaqa wa awtiruu tiro isdheer ka dhiga fii uslihi fii qaslihi dhaqidiisa bilmaai biyo aad ku dhaqaysaan ama bilmaai biyo ku dhaqa maca tiibin dhiib iyo udeyg lala qabo maca alushnaani gasaangas lala qabo fi lgusli qabayska dhexdiisa sunna waxaa la jideeyey lanaa annaga waxaa naloo sunneeyo o naloo jideeyey ibtidaa'u mawaadicin meelo ku bilaabidooda meelahaasoo mawaadicdaasoo liwuduu'inaa waysadanada u sugnaatay iyo walbad-u bilaabid bilaymaani midigyaalka lagu bilaabo janaazada fiqigeeda iga qaada bug xaal ay tahay ama iyadoo ah lubba khulaasatin iga qaado ka bedel khudhu damiirkeeda ka bedel lubba khulaasatin anigoo kuu saafi yeelay oo kuu ururiyey iga hobukile maana nasacat nasacat nasacada waxa weeye nasaca shayu baa la idaa safa shaygu markuu saafi noqdo ayaa la yidhaahdaa shayun naasic baa la yidhahdaa naasic waxaa kaloo yidhahdaa nasacat ilmas'alatu idaa daharat watajallat markay muuqato caddaato ayadana waa la yidhahdaa nasacat saas maana marka waxaad tidhahdaa nasacat saafi noqotay ama nasacat caddaatay oo muuqatay oon qarsoonayn ayib ku bilow buu ku yidhi marka maxaan ku bilaabaa waxay ka bilaabanaysaa buu yidhi meydka marka lagu soo xaadiro waxaad u laqintaa kelimada tawxiidka u meeri ha kaa daba akriyo khayrulkhatmi waa khatimta ugu khayr badan wey kelimatu tawxiid baa loo laqinayaa ayib ruuxa markii lagu soo xaadiro geeridu ku timaado in kelimatu tawxiid loogu laqino hadalkiisa ay ugu dambayso xadiidka saxiix muslim baa kutusaya min xadiidi abi saciidin alkhudri nabigu wuxu uri sal lay slam laqinuu mawtaakum laa ilaha ila allah kuwa idinka dhimanaya ee geeridu hayso waxaad u meerisaan oo u laqintaan laa ilaha ila allah xadiiskii man kana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna khayru lkhatmi halkaasuu ka wada saas maana ruuxii laa ilaha illa allah hadalkiisa ay ugu dambayso jannadu galaya marka isku daya dadka la jooga in hadalkiisa oo laa ilaha illa allah ay ugu dambayso naftu kaga baxdo macnaha ayib kalqinta marka waa loo baahanya culimada qaar baa waxay yidhahdeen laa ilaha ila allahu dheh la dhihi maayo laakiin waad akrin agtiisaad fadhiisan laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah waad dhihi si uu kugu raaco laakiin warsaa dheh dhihi maysa maxaad u diideen baa leeyahy waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa laa ilaha ila allah waa ruux xanuunsanaya dheh haddii la yidhahdo inuu ma karaahaystaba oo uu sidaa ku dhinto isagoo laa ilaha ila allahu karahaysanaya marka dheh la dhihi maayo hadalkaasi hadal sax maa bal dheh baa la dhahaya riwaayaadka xadiiska qaar ka mid a waxaa ku asaxay in la dhahayo qul baa laleeyahy qul laa ilaha ila allah laa ilaha ila allahu dheh baa laleeyahy war waad dhimanaysaa laa ilaha ila allahu dheh laa ilaha ila allah waa inuu dhah saas wey macana ayib talqiinta la yaqaanay xadiiska kusoo hortay asaxdayna waa tahay amaa talqiinta marka meydka qabriga la geliyo oo carada lagu dado carada inta macnaha lagu aaso laysdul taagahayo oo laleeyahay markay kuu yimaadaan labadii malag sidaa dhe su-aashaasay ku weydiin doonaaye saa kaga jawaab taas iyada xadiiskeedu ma jiro xadiiskeedu waa daciif fii gaayati dacfi wa saas maana talqiinta sugani waxa weeyaan intuu uusan weli naftu ka bixin in laa ilaha ila allahu la isku dayo inay hadalkiisa ugu dhamayso ama taa kale iyadu ma sugnaa ayib masalada labaade wuxuu yihi waltuqmiduu caynayhi cinda wafaatihi markuu dhimanayo meydku indhaha ha loo laabo qaaliban sida nabigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh meydka naftu markay baxdo naftu markay baxdo tabicahu lbasar aragga raaca naftii oo lasii wato kor loo sii wato iyuu araggu ka daba tegaya indhuhu marka waa taagmaya waxaa la doonaya marka indhaha in la isugu qabto oo indhaha loo laabo saas maana ayib waxaa kutusaya xadiidka umu salama fi saxiixi muslim dakala rasul lah sal ly slam cala abi salamata waqad shaqa basaruhu faaqmadahu nabigu sal lay slam wuxuu usoo galay abu salama isagoo indhihii taagmeen markaasuu nabigu sal lay wasalam indhihii isugu laabay salawatu rabbi wasalaamu caleyh taasina iyadana waa sunna wuxuu yidhi uma alqitaa bithawbi lilabdaani jirhkiisana marada saara maydku markuu la baxo jirhkiisana marada saara oo marada ayaa lagu dadayaa iyadana waxaa kutusaya xadiidkii caaisha bukhaari muslim ay soo saareen ana rasuulana rasuula lahi sal lay slam sujiya xiina maata bithawbin xabira xibara yani maro yani xariiqo leh ama maro xariir ku jirto inta waa la yidhahda ayaa nabiga sal lay slam markuu dhintay lagu daboolay saas maana marka meydka waa in maro la saaro la daboolo midda labaadna waa in ha jirkiisa waa in la dado inta dhaqid iyo diyaarin iyo laga gaarayo waa inuu dadnaado macna ayib kadib maxaa lagu samaynaya waa la dhaqaya dhaqa buu yidhi in meydka la dhaqaayo waa waajib dadka la joogay waajib ku tahay rag iyo dumar markii doona ahaad dhaqidda la dhaqayo waa in